Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa kulan la qaatay Wasiirka Wasaaradda Dibadda ee dalka Algeria Mudane Axmed Attaf kaasi oo ka dhacay magaalada Algeria ee caasimadda dalkaasi. Kulanka ayaa diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Algeria gaar ahaan dhinacyada difaaca, amniga, waxbarashada, farsamada gacanta iyo xoolaha. Labada wasiir ayaa isla gaaray in ay dhisaan guddiyo heer sare leh kuwaasi oo diiradda saaraya iskaashiga labada dal islamarkaasina dowladaha ka caawin doona inuu xiriirkooda adkaado. Inta uu socday kulanka waxaa sidoo kale laga hadlayay arrimaha gobolka oo ay ka mid yihiin xaaladaha ka taagan Suudaan, Mariga Gaza, Geeska Afrika iyo Gobolka Saaxil. Labada dhinac ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada dhinac si loo helo xasillooni waarta oo ay dhinacyadu dareemaan. Wasiir Cabdisalaan ayaa ugu dambeyn waxa uu ka mahad celiyay dowladda Algeria taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Waxa uuna sidoo kale xusay in midnimada labada dal ay noqon doonto mid la xoojiyo xiriir soo jireen ahna ay leeyihiin. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Algeria Mudane Axmed Attaf ayaa waxa uu ka mahad celiyay dhiggiisa Soomaaliya booqashada uu ku tagay dalkaasi iyo dadaalada lagu bixinayo xoojinta xiriirka labada dal. Waxa uuna sidoo kale ballan qaaday in dowladda Algeria ay sii wadi doonto taageerada ay siiso xukuumadda federaalk ah ee Soomaaliya.